والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد waxaynu wixii allah jala wacala inaga karsiiyo aynu dhammaystiri doonaa mawduuc aynu ka hadlaynay ee ku saabsanaa wasaa- wasaa'ilu islaaxi اlbuyuut wa turuqi najaaxiha waxaynu tilmaanay in waxyaabaha guryuhu ku hagaagaan ay ka mid tahay rifqiga iyo dhowrsanaanta rifqiga iyo dhibirsanaanta ka dhaxaysa labada qof ee ay gurigu u dhisan yahay waxaanaynu tilmaanay inuu nebigu uhi sala allahu alayhi wasalam ina arifqa laa yakunu fi shayin ilaa zana rifqigu iyo dhibirsanaantu ma galo shay ilaa uu qurxiyaa walaa yunzacu min shayin ilaa ilaa shaana rifqiga iyo dhibirsanaanta shay lagama faydo oo lagama waayo ilaa waxa weeyaan foolxumo iyo ceeb ayuu yeeshaa rasuulku alayhi sala xadiiskaasina saxiixu saxiixu muslim buu ku yaalaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi in allaha idaa araada biahli biahli beytin khayran ilaa hadduu khayr cid la doono oo qoys khayr la doono adkhala calayhim alrifqa ilaahay wuxuu qoyskaa siiyaa oo lagu arsaaqaa dhibirsanaan marka dhibirsanaantu waa shay aada iyo aada u fiican loogana baahan yahay labada qof ee isqaba ee nolosha wadaagaya in ay la yimaadaan rifqigaasi waa inuu qofku dhabarsanaan ku sameeyaa waxa uu ehelkiisa faraayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi dadka walaalihiin ah ee guryihiina ka shaqaynaaya laa tukallifuuhum ilaa maa yutiiquun waxay awoodayaan mooyaane wax kale ha ku kallifina waa dadkii shaqaalaha ama khadamka aha haddii aad ku kaliftaan nebi nebigu sala allahu calayh wasalam waidaa kallaftumuuhum faaciinuuhum haddii waxaanay awoodaynin aad ku kaliftaanna u kaalmeeya oo waxa weeyaan caawiya oo saacida waxaad halkaa ka garan kartaa haddii uu nebigu tilmaamaayo qofka guriga kaala shaqaynaya ee kuu shaqaynaya inaad saa ula dhaqanto waxa ka awlaysan oo rifqigaa iyo raxmaddaa uga awlaysan qofka waxa weeyaan gurigu idin wada dhisan yahay in aad kula dhaqanto rifqigaas nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay bacdu ahlilcilmi kutubtooda sida caalimka maqdesi la yidhaah kitaabka uu ka alifay aswaaju nabiy sala allahu alayh wasalam uu ku sheegay in nabiga sala allahu alayh wasalam laga wariyey waxaanan filayaa inuunu xadiisku dacfigiisu aanu maaragtay darnayn ama uu dacfi kabmaayo uu ahaa qiso cajiiba oo nabiga sala allahu alayh wasalam iyo caaisha ayay wax dhex mareen radia allahu tacaala canha kadibna caaisha aada bay u cadhootay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi wuxuu isku dayey inuu cadhadii ka biiyo laakiin caayishii wuxuu arkay in aad u cadhaysan tahay nebigu uu baxay markii uu baxay bay albaabkii ka xidhatay waa habeen rasuulku sala allahu alay waslam wuxu uri goorta albaabka iga fur raxmat ullahi caleyh sala allahu alayh wasalam albaabka iga fur buri nebigu alayhi salaatu wasalaam waxaa qisada ku jirtay in nabigu alayhi salaatu wasalaam markuu albaabkii ka furay uu ku urhi de haddii aada qanci weyday cid ina ina ina kala xukunta baynu u baahannahay dabadeedna uu ku yihi cumar bin khadaab ka waranay tiri may cumar haygu yeedhin almuhim abubakr radia allahu tacaala canha ayaa u yimi abubakar wuu xanaaqay marka caayishuu ku xanaaqay waxbuu ku dhuftay caaisha radia allahu tacaala canha markii aabbaheed abubakar uu ku xanaaqay ay aragtay inuu rababa inuu dilo ayay nebigu calayh isalaatu wasalaam xagga dambe ka martay dabeedna nebigu isagoo kaftamaya ayuu wuxuu ku yidhi abubakar maa calaa haadaa dacawnaak warkaa kugumanu yidhin waxaanu kugu yeedhnay inaadna yani waxa weeyaan aniga caaisha aadna dhexdhexaadisee kugumaanu yeedhin in waxa weeyaan aada caaisho disho ama aada la dirirto waxay tilmaamaysaa abubakar radia allahu tacaala canha waa uu ka tegey oo markii uu ka baxay guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu alay wasalam caaisha wuxuu ku yidhi oo kolliba haddii aada ogeyd inaad abubakar cidda aad ka magan gelaysa aniga uu yahay maxaad markii hore heshiiska u ogolaan weyda waxau nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu isagu dadka dhammaan ka xigo rifqigu waxaa laga maarmaana labada qof ee uu gurigu u wada dhisan yahay in hadalka la ysugu dhibirsanaado in amarka iyo waxaa la ysfarayo la ysugu dhibirsanaado in la ysugu dhibirsanaado wixii laga talinaayo ama talo laga wada gaadhayo oo aanay sheekadu noqon sidaan shalay sheegay inay gabadhuna istiraabal ninkan iska dhici ninkuna uusan aha gabadha iska dhici runtiina mafhuumka noocaasi waa ka keenay in wax badan oo qalad ah ay iska fahmaan dadka guryaaleh oo uu qofku isiraaho mararka qaarkood ama xaalad uu gaadho uu qofkan xumaan mooyaane wanaag aanu ka aaminin marka ikhwaani rifqiga waa in lagu dadaalo si buyuuddu islaxdo nacam waxaa ka mid ah waxyaaba buyuudda ay ku islaaxdo alrida waalqanaaca oo aan kaga dhex warrami doono yani faqra faqradan ka dambaysa waxaa ka mid a waxyaaba ay guryuhu ku islaaxaan alma almawadda walmaxaba bayna zawjayn labada qof ee isqaba in dhexdooda ay taallo kalgacayl iyo isjacayl ilaahay jala wacala waxa uu yidhi wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma buu ilah yidhi ilaahay dhexdiina waxa uu yeelay mawaddatan wa raxma culimadu waxay idhaaheen mawaddatan wa raxma farqiga u dhexeeyaa muxuu yahay labadan kelmadood waxa weeyaan ilaahay dhexdiina wuxuu yeelay kalgacayl iyo isu naxariisasho waxay culimadu haen labada qof waxay ku wada joogaan labadaa shay midkood ama labadoodaba imaa in labadan qof kalgacayl iyo isjacayl ka dhexeeyo wa imaa inuu qofku qofkan u turaayo oo naxariis isaga uu u turaayo ama awlaaddiisii uu u turayaa ay ka dhexayso ciddii ilaahay labadabana uu isugu darana waa cid ilaahay jala wacalaa uu khayr la doonay cabdullahi bnu cabbaas waxaa laga wariyey inuu yidhi ilaahay markuu yihi mawaddatan wa raxma waxa weeyaan mawaddadu waa kalgacaylka ninku uu jeclaanayo ehelkiisa raxmadduna waa naxariista iyaga uu naxariisanayo sidaa awgeed ba culimada qaarkood waxay dhaheen usarka iyo iyo waxa weeye qoysaska dhisan labadaa dhidib bay ku taagan yihiin imaa labadan qof oo kalgacayl uu ka dhexeeyo iyo isjacayl dabcan waa labada isqabo wixii ku saabsan wa imaa in qofkani uu qofkan u turaayo oo ninkani gabadhiisan wax badan oo dhaqankeeda ka mid aanu ku qanacsanayn laakiin naxariis iyada u naxariisanayo ama awlaaddiisa uu u turaayo oo u hayo ciddii ilaahay labadabana isugu daranaa sidaan tilmaamnay waa cid ilaahay jala wacala uu khayr la doona isjacaylka iyo mawadada iyo raxmadu waxay ka mid tahay waxyaabaha sakiinada iyo qofku inuu gurigiisa ku xasilo ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo keena ayay ka mid tahay waayo ilaahay jala wacalaa guriga waxa uu ku tilmaamay sakan inuu yahay iyo meel uu qofku ku dego inuu yahay buu ilaahay ku tilmaamay ilahay waxa u yihi min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha sukuunkaasi waxay ahlulcilmigu tilmaameen in maqsadka beydka iyo aasaaska la aasaasaayo ama dhidibada loo taagay qoys maqsadka ugu weyn ama maqaasida ugu weyne sharcigu leeyahay ka mid tahay in qofkani labadan qof ay ku xasilaan waa ka nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu dhufays yahay guurku uu qofka uu ka galayo fitanka yaa macshar shabaab man istataaca minkum lbaa'ata falyatazawaj fainahu axsanu lilfarji wa aqadu lilbasar buu nebigu alayh salaatu wasalaam qofku inuu ishiisa ilaaliyo xubintiisa tarankana xaaraan ka ilaashado guurkaas ayaa sabab u ah sakankaa ilaahay uu tilmaamay haddii guriga laga waayo waxaa imanaysaa qofku inuu qalaq ku noolaado qalaqaasina uu sababo ama inuu gurigu dumo ama fasaad kale ka dhasho waxaa runtii ka mida dhaqanka aan wanaagsanayn in dadku ay ay aada iyo aad labada qof ee isqabaa ay ka warwareegaan amaba ay wax ceeba oo aan wanaagsanayn u arkaan in la arko inay laba qof oo isjecel yihiin rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa waxa u yimi nin markaasuu nabiga wuxuu weydiiyey dadka yaad ugu jeceshay markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam yidhi caaisha caaishaan ugu jecelay waa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa afdal lkhalqi markaasuu ninkii wuxuu yihi maya min arijaal rag baan u jeedaa dumar kama wade rag yaad ugu jecesha markaasuu nebigu yihi abuuha aabaheed baan ragna ugu jeclay waxaa laga yaabaa maanta in badan oo qoysas ama guryale inay ceeb u arkaan inuu ninku yidhaahdo gabadhayda waan jecelahay ama gabadha ay tiraa ninkayga waan jecelahay ama wax tusiya laga maqlo in ceeb iyo jariimo loo arko runtii waa dhaqan aan wanaagsanayn oo dadka yani iskaga dhex faafay dee dadka qaarkood waxaaba laga yaabaa sidaan sheegayay watiy waktiyo kaleba aan sheegay iska daa inuu ehelkiisa inuu wanaag ay leeyihiin uu sheego ama gabadhi ninkeed wanaag uu leeyahay ay sheegto waxaa laga yaabaa inuu midba midka kale magiciisa inuu soo qaado ka khashaafo rasuulka alayh isalaatu wasalaam waa uswo ummaddu inay ku dayato ay tahay oo lagaga daydo ehelkiisa iyo guryihiisa nebigu alayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqay qofka muslimkaana looga baahan yahay marka guryaha waa in laga dhigaa oo qofku uu ka dareemaa inuu gurigan qof laga qadarinayo oo laga jecel yahay uu yahay waxaa imanaysa qofku markaa naqsiga uu arkaayo inuu u dulqaato nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi laa yafruku mu'minun mu'mina qof mu'mina oo ninihi yaanu nicin ama u cadhoonin gabadh mu'minada in rad in kariha minhaa khuluqan hadduu akhlaaqdeeda wax ka mida uu ka biyo diido oo uu wuxuu ku naco ku arko radiya minha aakhar akhlaaq shay kale oo khuluqo wanaag ah oo ay leedahay ayuu ka raali noqonaya bu nebi alayhi isalaatu wasalaam gabadhuna waa la mid ninkeeda hadday waxyaabaha qaarkood oo aan cajabin ku aragto dee waa inay inta naqsigaa qof kaamili ma jiro waa in inta naqsigaa ay ugu dulqaadataa inta wanaagga ee uu leeyahay marka in la ysu dulqaato la ysku dayo in gurigu uu noqdo meel ay ka muuqato naxariis oo qof walba uu ka kala dareemo inuu qofkani u turaayo kalgacayl u hayo waa inay noqotaa wax ceeba oo ku jirtaana oo ku jabanna ma jirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yidhi markaad iga raalli tahay iyo markaad i cadhanayso i cadhoonayso waan ku kala aqaana caaisha oo yaabtay waxay ahayd ama dumarka nebigu ay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam kuwa nebiga ka dhowra hadal xun inuu iyaga ka maqlo kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam qadariya iyagoo man sharaftiisa iyo waxa weeya makaanada ummadda uu taaganya nebigu calayhi salaatu wasalaam og haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yuri markaad iga raali tahay iyo markaad ii cadhanayso waan kuala aqaana waxay ku tiri oo nebi maxamed ma seed seed ii garanaysa wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaad ii cadhaysan tahay waxaad tidhaahaa laa wa rabbi ibraahim may wallahi waxaasi sidaa maaha ama waa sidaa allihii ibraahim uumay ama abuuray baan ku dhaartay marka kalena waxaa tidhaha laa wa rabbi maxamed caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi wallahi ya rasuul allah maa ahjuru ila smak markaan cadhooda wax kale ma sameeye magacaagu man ka hajira labada qof laba qof oo qaabkaa u wada nool oo mid walba ka kale uu dabcigiisa garan karo akrin karo waa inay noqdo gurigu oo asaaska uu ku dhisan yahay uu noqdo alla kacabsi dawadi marka laga yimaado raxmaddaas iyo kalgacaylka ilaahay jala wacala uu sheegay wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma waxyaabaha runtii kobciya raxmadda iyo naxariista ama gurigu guri qofku uu ku reeyo ka dhiga waxaa ka mid ah ee aan shalay tilmaamay in labada qof qof walba qofka kale magaciisa ugu yeero waxaa ka mid ah in xilmi iyo dulqaad jiro waxaa ka mid ah in qofku markuu gurigiisa yimaado khaasatan ninka uu soo rawaxo ama gurigiisa uu ku soo rawaxo inuu ehelkiisa ah uu kala kulmo soo dhoweyn oo mashaakilkeena haysta waxaa ka mid a in qofku isagoo laga yaabo in badan inuu shaqaynayo oo maanta o dhan dawaan ku maqnaa ayaa waxaa dhacaysa in markuu gurigiisu yimaado islaawo waad nasanaysa ama calaqali culayskii camalkaad haysay waxoogaa waad ka nasanaysaa inuu gurigii ugu yimaado buuq kalo ka furan ashkato qaylo waxa weeyaan waar kuwan baan u taag waaye waxaan niyo si undheh ciyaalkii waxaa imanaysa qofkii markaa inuu xaggana culays baa ka saaran gurigiina culays kale ugu yimi cagsiga waxaa dhacda in dadku qala raggu qalad kale ay sameeyaan oo laga yaabo gabadhiisa maanta o dhan dabka ku jirtay oo waxa weeyaan tacab badan gashay inuu guriga yimaado markuu guriga soo galo dabeedna uu dirir dabada u qabto waxay ka mid tahay labadaa dhaqanba waxyaaba aan wanaagsanayn waxaa ka mid ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqan wanaaggiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisa markuu soo galo in cidda guriga joogta uu salaami jiray salaamtuna runtii khayr badan baa ku sugan waa shay uu nebigu yihi awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma idin tusiyaa ama ma idin sheega shay haddii midkiin uu sameeyo oo aad samaysaan aad isku jeclaanaysaan haabayna nebigu alay salatu sla saxaabaysi nebigu wuxu afri salaama baynakum salaamta faafiya oo isa salaama assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa in qofku markuu gurigasa soo gala cidda guriga ugu yimaado uu salaama in guriga iska soo gala maha oo dad badani siday sirahaan oo guriga maxaad ka salaamaysaa inta joogtaana waa xaafadaadii guriguna waa gurigaaga laakiin salaamtu raxmad badan ayay abuurtaa waxaa ka mid a waxyaabaa guriga khayrkiisa abuura in guriga salaadaha sunanka ah lagu tukado oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa tajcaluu buyuutakum qubuuran guryihiina qubuura ka yeelina qubuurta cidi kuma tukato ama laguma tukado shay salaadiina ka mida nebigu wuxu uhi guryihiina ku tukada sunanka nawaafisha ah waa in guriga lagu tukado waxaa ka mid ah waxyaabaha ka qayb qaata huduuda guriga in guriga qur-aanka kitaabka ilahay sunnada rasuulka lagu dhegaysto waxyaabaha guryaha fasaadiya waxaa ka mid ah in heeso iyo muusiko iyo filimaan guryaha lagu daawado waa mima yufsidu lbuyuut waxyaabaha guryaha fasaadiyay ka mid tahay walaalayaal kelmadda ayibada waa sadaqo nebigu wuxuu uhi wakalimatu walkalimatu ayiba sadaqa kelmadda ayibada ee wanaagsan waa sadaqo waana mid wanaag dhex dhigta labada qof ee waxa weeyaan ay dhexdooda marayso iska dhaaf laba qof oo isqaba oo guri wada leh ilahayna qur-aanka wuxuu ku yihi waquluu linnaasi xusnan dadka wanaag ku dhaha buu ilahay jala wacala waa in kelmaddaa ayibadaa uu qofku isticmaalo gabadhu isticmaasho markay ninkeeda la hadlayso uu ninku isticmaalo markuu gabadhiisa la hadlaayo ama idinkoo gaarkiina ahaada ama dadku idin maqlaayo wax farqiga oo udhexeeya ma jiro mar walba kelmadda wanaagsani wanaag weeyaan cadfiga iyo inay labada qof naxariisi dhexdooda taallo waa dhidib adag oo ay ku taagan tahay ku aasaasan tahay buyuuddu marka in masalada noocaasa lagu dadaalo waa laga maarmaan ilaahay aayaadkiisa inay ka mid tahay hariibna ma aha in laba qof oo isqabaa ay isjeclaadaan wax qariiba maaha waa jacayl maxmuud ah oo sharciga ku ku ammaanan ama laba qof oo aan isqabin waxaa dadka fasakada ay jacaylka u yaqaaniin waxaase wax sharciga ku xaaraan ah oo in badanna maaalkiisu fasaad uu ku dhammaado weeyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha salaaxul buyuuda ka qayb qaata ilahay waxau yihi wacaashiruuhuna bilmacruuf ilahay wuxuu yihi dumarkii waxaa kula dhaqantaan wixii macruufa ee wanaag ah ee khayr ah raggii buu ilahay la hadlaya waxau ilahay qur-aanka ku yidhi walahuna mila aladii calayhina walirijaali calayhina daraja dumarkana waxa waajib loogu leeyahay waajib saaran baa ilaahay jira buu yihi labada kooxoodba ragguna waxay la dheer yihiin baa jira oo waxay raggu la dheer yihiin waa qawaamada iyo maamulka reerka wa caashiruuna bilmacruuf wax badan baa soo gelaya waxyaabaha soo gelaya waxaa ka mid ah in ninku ehelkiisa uu ku dadaalo mariinkooda iyo masruufkooda waana waxay xaqu leeyihiin nusuustuna ku soo aroortay oo aanu taksiir ka samaynin isaga oo isticmaalaya fattaqullaha ma statactum oo wixii hayntiisa ah ka duulaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in xaqa ay dumarku leeyihin ay ka mid tahay kiswadooda iyo nafaqadooda nusuusta qur-aankana way ku soo aroortay wa caashiruuna bilmacruuf bay ka mid tahay wa caashiruuna bilmacruuf waxaa ka mid ah in qofku sida dhaqan sida uu jecel yahay in wanaag loogu sameeyo uu jecel yahay ehelkiisu inay yani mucaamalo fiican ula ugula dhaqmaan inuu kula dhaqmo wa caashiruuna bilmacruuf waxaa ka mid ah in ciddii rag ah ee ilaahay jala wacalaa uu ku arsaaqay ama siiyey hal xas wax ka badan inuu cadaalad falo waxay ka mid tahay wacaashiruhuna bilmacruuf wacaashiruuna bilmacruuf waxaa ka mid ah inuu ka dhaqan dhigto nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankii wanaagsan ehelkiisa uu kula dhaqmayo waxaa ka mid ah dhaqankaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay saxaabadiisu yidhaaheen maa caaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama طacaama qatu nebigu weligii cunto ma caayin hadduu jeclaadana wuu cuni jiray hadduu aanu jeclaaninna nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoon cayn buu aayir ka tegi jiray waxaa runtii waxyaabaha mashaakilka dhala ama ee raggu ay ku qumaan ka mid ah ee laga yaabo gabadha inay miya jabisaba isagoo isagu u dareensan aan dareen badan aan ka qabin qofka raggaahi in inta gaba gabadhu ay u gasho waxa weeyaan madbaha oo waxa weeyaan ay wakti badan ku bixiso inay isaga cunto u samayso in laga yaabo intuu meelo kale iska tago inuu hadhay markuu guriga yimaado oo cuntadii wax ka sheego odhaa cuntadan wada milix lahay waxay waxayn ma cuntaa runtii waa waa dhaqan aan wanaagsanayn waa mida horta waa niyad jabin qofkii aada niyad jabinayso waa ta labaade waa mukhaalafo qofku uu khilaafsan yahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam nicmo lagu siiyey ayaad waxa weeye aad ka abaalka daraysaa waayo waxaa laga yaabaa cuntada lagu siinayo ee lagu siiye lagu soo hordhigay inaan in badan oo ummadda kamidi aanay haysanin ama in badan oo muslimiinta kamidi aanay haysanin haddiiba aad ku aragto ama ay dhacdo in waxaad salugto aad ku aragto cuntada dee waxaa ku filan inaad tambihiso axad ahlilcilm ayaa isagoo masaladan tilmaamaya ayaa wuxuu ka sheekeeyey rasuulka sala allahu alayh wasalam xikmad weyn baa ku jirta dhaqankaa wanaagsan ou lahaa oo uu tilmaamay caalimkaas xikmaddaasi waxay tahay in qofkani qofkan horta uu xaq dhowro oo uu uu u qadariyo dabkii iyo kulaylka uu u galay inuu qofkan cunto u sameeyo oo ay ninkeedii cunto u diyaariso inuu taa u qadariyo in ulfadii waxay ka qayb qaadanaysaa taasi ilaalinta uu qofku ilaalinaya xikma arrinta noocaas ah waxay ka qayb qaadanaysaa ulfadii iyo isku duubnaantii iyo labadan qof qalbigoodu inuu isu wanaagsanaado haddii aada wax aada saluugta ay jiraan waxaad ku tambiihin kartaa yani waxa weeyaan sifo wanaagsan baad u tambiihin kartaa dadka qaarkood waxay ka sheekeeyeen in inta ehelkiisu cunto uu soo dhigay waxaa cunto loo sameeyey loo keenay isaga oo laga yaabo in waxyaabo kamida uu kamanaayo inuu yidhi niyo wallahi cuntada maanta maasha allah wax ka fiicani ma jiraan ya cuntadan maanta samaysay yani waxay ahayd cunto aada iyo aada u wanaagsan ama uu ku yidhaahdo gacantaa ma goodo waxaa laga yaabaa qofkaasi in intaasi wax badan ay u tarto hadhow wakti kadib inaad ku tambiihin karto shaygaas ma jecli ee ka dhac cuntada bes laakiin inaad dad hortii aada cuntadii wax kaga sheegto oo iyana kasii daran xaqiiqatan akhlaaqda la sameeyo waxaa ka mid ah maaha in yani wax laysu qarqariyo ragga qaarkood iyagoo guryahoodii wax looga samaynaayo oo aan ehelkoodii fasixin inay meelo kale wax ka soconaan deedna marka gurigi u yimaadee qadidii loo soo dhigo waraa waan dheregsanahay waxaa fiicnaan lahayd qofkaasi inuu isku inuu inuu qiyaaso isagu hadduu meesha booskaa ku jiri lahaa muxuu samayn lahaa axad ahli ilcilmi culimada ka mid ah ayaa anoo la socda ayay niman u yeedheen masaxi ku ilo ilo maanta waa inaadnan raacdaa qadaanu samaynay waa inaad nala qada tagta markaasu wuxuu ihi ka yaabi war sheekh waa inaadnan raacdaa may sheekh maxaa dhacay misu dee qadadii gurigaygii hadday qada un tahay qada gurigaygi waa lagu samaynayaa maan tii tii gurigaan qabanayaa manaan fasixin waxaa laga yaabaa raggu hadalkaygaa markay maqlaan inay dhahaan wadaadkani wuxuu rabaa inaanu hogaansano laakiin waxay ka mid tahay dhaqanka fiican bay ka mid tahay dhaqanka wanaagsan ayay ka mid tahay anigu melihi waa waajib oo qofka sameeyaa wuu ku dambaabayaa laakiin waxay ka mid tahay min xusni lkhuluq ayay ka mid tahay sheekhaas aan ka sheekeynaayo waa uu diiday nimankii inuu raaco dabeedna markaanu ka dhaqaaqnay baa weliba hadalladu nimankaa ku yidhi waxaa ka mid ah da'dar cuntun baa igu yeedhisaan cuntana gurigayga waa taal idinkaa qalad kale wacaashiruhuna bilmacruuf sida ragga ilaahay ugu waajibiyey ayay dumarkana waajib ugu tahay inay macruufkaa raggooda kula dhaqmaan waxyaabaha kalgacaylka labada qof beero waxaa ka mid ah sababa in mucaasharadaa wanaagsani ay jirto inay gabadhu xaqii ilaahay iyada uu saaray ayo ninkeed uu kula ay ka soo baxdo waxaynay ka mid tahay wacaashiruhuna bilmacruuf waxaa ka mid ah xuquuqdaas dumarka lagu leeyahay ee nebigu alayhi salaatu wasalaam uu sheegay nusuusta in badan inaan macnaheeda sheego mooyaane waktigoo igu yar awgeed akrin maayo alfaadeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqa ugu weyn ee gabadh muslimada lagu leeyahay waxa uu yahay ee ninkeedu ku leeyahay waa taacatuhu bilmacruuf waa in wixii wanaag ah ay ku adeecdo wixii wanaag ah inay ku adeecdo ee aan shareecada xaaraan ku ahayn ama haddii uu wax shareecada xaaraan ku afaro oo ilaahay macsiyo la caasinayo ah isagana lagu adeeci maayo sida aan labada waalid loogu adeecayn wixii macsiyo ah maalan inuu ninku yidhaahdo gabadhayda waxaan rabaa inay xijaabka iska dhigto aanad xijaabka qaadan baan kaa doonaya waa macsiyo tabarujka iyo sufuurku waa xaaraan lagu adeeci maayo nebigu wuxu uhi laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ilahina wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llah wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum culimadu waxay dhaheen waxay ku qaydan tahay in waxaa lagu farayaa ay tahay taaco marka wixii macruuf ah ee wanaag ah ee khayrka usrada iyo waxa weeyaan wanaaggeedu uu ku jiro inay ninkeeda ku ateecdo wey waajibka ku ah gabadha waxaa ka mida muslimadda ah xataa yani xaqa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninku gabadhiisa uu ku leeyahy halkuu soo gaarsiiyey oo nabi shalay tilmaanay inuu nabigu dhaha haddii qof qof u sujuudi lahaa gabadhaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuudo waa xaqa uu ku leeyahay weynideysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay waajib ku tahay gabadha ninkeedu inay guri nifteeda ay xifdido iyo caruurteeda iyo gurigeeda oo aanay gurigeeda soo gelinin cid aanu ninkeedu ka raalli ahayn ciddaasi ama cid ajaaniba ha noqoto ama cid qaraabada ah oo guriga dhib ku haysa oo la og yahay inay gurigan dhib ku hayso ama baabiinayso ama raaskan ay ka shaqaynayso xumaantiisa ay tahay ha ahaato haddii cid qaraabadii ka mid ay jirto raaska xumaantiisa ka shaqaynaysa oo rabta inuu raaskani dumo ama ay isqabsadaan ina min almacruuf waxaa ka mid inaana qofkaasi guriga soo gelin walow min alarxaam ba ha ka mid ahaado maadaamuu maqsadka guriga loo aasaasay uu rabo inuu dumiyo marka waa xaq dumarka lagu leeyahay uma banaana cidda aanay gurigeeda ay og tahay inaanay rag ninkeedu ka raalli ahayn sababta aanu uga raalli ahaynina ay tahay sabab maslaxadda reerku ku xilan tahay ama macsiyo qofkaasi uu samaynayo awigeed walow min alaqaarib ba ahaadee inaan guriga loo ogolaan gabadha waxaa waajib ku ah muslimadda xuquuqda lagu leeyahayna ah inaanay soomin soon sunno ah ama gurigeeda aanay ka bixin ilaa inuu ninkeedu ogolaado mooyaane nabigu wuxu laa yaxilu limraatin an muslima laa yaxilu limraatin tu'minu billahi laa yaxilu limra'atin mu'mina aw muslima an tasuuma wa zawjaha shaahid ila biidni uma banaano gabadh muslimada inay soonto iyadoo ninkeedii uu joogo ilaa inu inay ka idan qaadato mooyaane iyo inay gurigiisa ka baxdo inay ka idan qaadato mooyaane rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa waxa uu yani uu ku til taa waxa uu ku tilmaamayaa xataa taacaadkii sunnada ahaa in waxa weeyaan gabadhu ay ka horraysiinayso xaqa ninkeeda maanta waxaa aada inoogu badatay in dumarku iyagoo wax daruuro ah iyo ku kalifa aanay jirin inay mararka qaarkood iska wareegaan oo gabadha gurigeedaba aanay fadhiisanin waana waxyaaba mashaakilka buyuudda ay ka bilaabmeen waxaad ogaataa wax kasta oo sharcigu uu jideeyey khilaafka la khilaafayo waxaa ka imanaya shiqaaq iyo muran ayaa ka imanaya gabadhu mar alaala markaa waagu beriyo bay guriga ka baxaysaa fiidkiina way soo heynaysaa guriga waxba kama oga haddii awlaadi joogtana awlaadda waxba kama oga marka l waxaana laga yaabaa haddii laga gurigaagan fadhiyo gabadhay balada waxaan jooji inayba qalad u aragto runtiina masaladaasi waa masale ay aada ugu dadaaleen oo ay ka dhigteen yani waxa weeyaan mutaka iyo iyo wax sabab ay ku baabiyeen guryahaas adaga gaalada gabadha gurigaa laga saarayaa dabadeedna waxaa la leeyahy iska shaqayso ninkan horta waa inaad xor ka noqota xor waa inaad ka noqotaa ninkan dabadeedna waxaa laga yaabaa iyadoon aan wax ku kalifa aanay jirin in waxa weeye ay gurigeeda oo ninkeedu buuxo oo biilkeedii uu helaayo inay gurigeeda iyo awlaaddeedaba ay u dayacdo waan shaqaysanaya xujo ah asalku waxa weeyaan walaalayaalow gabadhu waa inay gurigeeda joogto oo ay ku sugnaato oo ay wixii adduunyay u baahan tahay ninkeeda ka sugto ilahay waxau yihi waqarna fi buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lula cidda sidaa lagu leeyahay ee laleeyahay guryihiina fadhiya dumarkii hore siday u banbaxeen ha u banbixina waxa weeyaan waa nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii waa yacni caaisha umu salama sawda umu xabiiba yani waxa weeyaan dumarka nabiga aleyh zaynab waxa weeyaan xabsa ayaa waxaa lagu leeyahay sidaa ilaahay ku leeyahay waa ummahaatu lmu'miniin waa dumarka nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii ugu fadliga badnaa ummaddan dumarkeeda dumarkooda waa rasuulka sala allahu alayh wasalam ciddii u dhaxday cidda lagu leeyahay guryihiina fadhiya alla ka cabsigooda iyo iimaankooda midna maanta ma gaari karno wmaca dalik ilahay wuxuu leeyay waqarna fi buyuutikuna walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula tabarujkana waxaa ka mid ah in gabadho cafaafkii iyo xishoodkii iyo dhowrsanaanta intay ka tagto iyadoo tafaahaysato oo qaawanaysu qabareegto waxaa ka mid ah in gabadhu gurigeeda ay ka baxdo oo ay suu qabareegto oo ay awlaaddeeda iyo ehelkeeda ku dayacdo xuquuq badan baynay luminaysaa gabadha gurigeeda ka baxday waxay luminaysaa awalan xaqii ninkeeda ayay luminaysaa ninkeed markuu gurigii ka waayo isagu gurigii maalina dhan dhex jooga ama markuu yimaadaba iyadoo maqan yimaado dee waxaa imanaysaa inuu dhaha war meesha gabadhi kuma joogta ka tasho gabadhan wareegaysa nafardaa tascado waxaa imanaysa in awlaaddii ay meesha ku dayacmaan waxaanad ogaataa ilaahay jala wacalaa isagaa cid kasta kaaga naxariis badan bal haddaa u fiirsa hadalkaygaas ilaahay caza wajalla allaha sharcigaa sharciyeeyey isagaa nafta kugu jirta wuu kaaga naxariis badan yahay ilahi wuxu uhi walaa taqtulu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilah wuxu nafiina hallaynina ilaahay isagaa idin ina allaha kaana bikum raxiiman ilahay wuxuu ahaaday mid idiin naxariis badan bu ilahay aayadda culimadu waxay ka soo istimbaadeen in ilaahay dadka naafahooda uga naxariis badan yihi rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa ka yidhi intuu arkay gabadh lasoo qafaashay ama gabadh sabyi iyo qaniimo ka mid ahayd oo gaalada dumarkii gaaladee la qabsaday gabadh ka mid ah oo ilmo yari uu ka lumay oo ay dhashay oo ciidankii iyo dadkii marba dhinac u dhex cararaysa oo ilmihii daydayaysa ayuu nabigu marba dhinac ula raacay indhaha markay heshay ilmihi yaraa ayay laabta ku dhejisay oo hooyo ilmaheedii ka lumay markaasaa nabigu wuxuu ku uhi ma u malaynaysaan gabadhaasi inay ilmaha dab ku ridayso bu uhi nabig alayh isalaatu wasalaam atarawna ana hadihi taarixatan waladaha fi nnaar saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu laa ya rasuula allah wahiya taqdiru calayhi wallahi maya nabi maxamedow iyadoo karaysa inay ku tuurtaa ma dhacayso rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi lallahu arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha ilaahay baa addoommadiisa uga naxariis badan hooyadaa ilmaheeda cid naxariisato cid u tudhaa hooyaa ugu naxariis badan hooyo ilaahay umad ummadda iyo addoommadiisa uga naxariis badan yihi ilaahay markuu sharcigan jidaynayay naftaada uu kaaga naxariis badan yihi maxay ka faa'iideen dadkii bannaanka u baxay ee guryahaada ka baxay waxay ka faa'iideen in awlaaddoodii luntay oo tarbiyad xun qaadatay waxay ka faa'iideen in cirdigoodi iyo sharaftoodii luntay waxay ka faa'iideen dadka qaarkood mar yacni markii loo gacan haadiye gaalo iyo dadna mid u gacan haadiyeen ee la yidhi shaqa halkan laydinka furayaa in waxa dadku iiga aqoon badan yihiinoo in dad badan xoolahoodii la lunsaday kulli haadaa waa cuquubo ka timi bixitaanka qofka uu khilaa gabadhu iyadoon baahi u geysay jirtay jirin ay gurigeeda ka baxayso marka waana waxyaabaha runtii guryaha dararka ku haya waa in ilaahay laga baqoo la joojiyo oo gabadhu ay ilaahay ka cabsato haddaa haddii ay baahi yeelato baahideedu waa inay qadar yeelataa macnaa waxa dhahan addaruura tuqadar biqadariha alxaajatu tuqadaru biqadariha ama inay gabadhu guriga suuqa wareegtay gurigeeda ka waxa weeyaan bayni baxdo waxa weeyaan wax aslan bannaan maaha laakiin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa sharcigu inuu u banneeyo inay guryahooda ka bixi karaan xaaje iyo baahi jirto awgeed asalka masaladu laakiin waa sidaas haddii ummahaatulmu'miniin sidaa lagu leeyaho alla kacabsi iyo taqwo meeshay ka gaaraan aad og tahay maxaad u malaynaysaa innaga oo qarnigaynu arkayno iyo fitankaynu arkayno la nool gabadha muslimadda sharcigu wuxuu soo gaarsiiyey xuquuqda saaran ka mid a in ninkeeda ay waajib ku tahay inay ku fillaato baahidiisa ninnimo ilaa uu rasuulku ka soo gaadhsiiyey sala allahu calayh wasalam gabadha ninkeedu uu u yeedho ee uu firaashkiisa ugu yeedho ee diidda in malaa'igtu nacdalayso ilaahayna uu cadhonayo waa xuquuqda luntay ee guryo badan sababtay in lagu kala tago ama hadal ka bilaabmo waxaa runtii ayaan darro ah in gabadha muslimadda ah maalintay xafla tegayso ama aroos ay qabanayso ama qolo meel ku shiraysa ay u tegayso inay quruxdeeda dhammaanteed muujiso oo ay si fiican u labisato oo meelaha qaarkood oo laysku qurxiyo xataa ay tagto si ay madashaas isaga giijiso laakiin quruxda noocaasa uu ninkeedu ka qatan yahay waana runtii wax aada iyo aada u liita waa dhaqan xun oo ilaah iyo rasuulkiisu toonna iyo shareecadu toonna aanay ka raali ahayn guurka asbaabta ama yani maqaasida loo jideeyo waxaa ka mid a inuu qofku ehelkiisa ku dhowrsado xaaraan kaga dhowrsado bal waxaad qiyaasta walaal qofka nina ee shaarica maanta aad arkaysa jooga ee wax badan indhihiisu ay qabanayaan ee waxyaabaha maanta guryahan duulimaadka ku ah oo telefishinada iyo fiidiyoyada guryaha gudahooda la dhigtay wax badan ka arkaaya haddaanu ilaahay ka baqaynin laakiin gurigiisa markuu yimaado waxaa dhammaantii aan waxba ka ogeyn yani waxay gaadhay dumarka qaarkood ilaa man raximahumullah inay gurigeeda markay joogto aanay u kala duwanayn markay madbaxa ku jirto iyo markay guriga hurdada joogto xaqiiqada in laga la beerbeero maaha haddaan idinku yaro adkeeyo waad dul qaadanaysaan oo gabadha waktiyada qaarkeed ay guri diracay guriga madbaxa gudihiisa kula jirta ee wadaqooshka ah sariirta la tagto hadaa waa qalad waxaad arkaysaa waktiyada qaarkood markaad ragga qaar la sheekaysato wuxuu ku odhanaya ninku weligay maan arag qurux gabadheedu leeda hadhowbaad dee xanaaqaysaan onaysaan wana nala guursaday xaaladiinina waa caynkaas ilaa in ilaahay unaxariistay mooyaane yacni qofka sida aad u jeceshahay ama aad adigu u jeceshahay nabigu alayh isalaatu wasalaam nin buu qaacide siiyey bal qaacidada fiirso rasuulku calayh isalaatu wasalaam ninbuu wuxuu ku yidhi waati ila annaasi biladii tuxibu an yu'taa ilayk dadka waxaad kula dhaqantaa waxaad jeceshahay in lagula dhaqmo dadka markaa waad ka yani waxa weeyaan waad ka nabadgelaysaa haddaad rabto in guri yani waxa weeyaan aada rabto adigu inaan lagu dhibin laakiin adigu dhibtii aad sababayso soo mushkilad maaha waa inay gabadhu xaq waajib loogu leeyahay waxa ah in ay ilaahay kaga baqda ninkeeda intaanay cid kala gaadhin oo intay gabadhu iska dhisayso dadka kale ka badan inay iska dhisto ninkeeda qiso qariiba ayaa mar qof ii sheegay gabadh hadaada waxay tagtay meelaha laysku qurxiyo dumarku tagaan mase inanti meesha ka shaqeynaysaa waxay ku leedahay maaroos baad tegaysaa markaasay tiri may aroos ma tegayo xaggaad qabanaysa gurigaygii baan ku noqonaya oo maxaad sidan waxa weeyaan maxaad yani waxaanaad samaynaysa maxaa kugu kelifay markaasay tiri waxaan rabaa inaan gurigayga ku noqdo oo sidan waxaan u yeelaya ninkaygaan u yeelaya waa awalu mara bay ku tiri on aad arko gabadh le gurigaygaan u labisanaya xaalkeenu waa sidaas marka dee waataan shalay sheegaye quruxdeed ku qadaye gabadha quruxdeedii uu ka qaday ninkeedu diyani ninkeeda canaanan laa taluumanna ilaa nafsaha nafteeda mooyaane wax kale yeena canaanan waa xaqiiqo jirta oo in ilaahay lagaga baqayta cabdullah bni cabbaas radia allahu canhu wuxuu yidhi sidaan u jecelay inay gabadhaydu iigu labisato isugu kay qurxiso ayaan u ana u labisanaya aan isu qurxinaya gurigiisa gurigeeda gudihiisa markaa joogo waxay garanayeen wacaashiruhuna bilmacruuf wanaag kula dhaqmadu ilaahay caza wajal ay garanayay rasuulku wuxuu ka gaaray sala allahu calayh wasalam ilaalin ehelkiisa uu ilaalinayo kidinka markuu ka soo galo inuu cadaydo markuu gurigiisa saa u soo galo nebigu alay slam si aan ehelkiisu raayaxa xun uga urin halkaasuu nebigu ka gaaray ma ka fikirtay weli qadiyadaas adigu ya walaalayaal masalada noocaas ah waa masalo u baahan in dhugmo badan loo yeesho laakiin hal masalaad ka digtoonaanaysa quruxda wixii sharcigu u ogol yahay baad isticmaalaysa ama wixii sharcigu uu xaaraantimeeye aan qurux ahayn qurux maaha inay gabadhu jirhkeeda beddesho inay dawooyinka aadka u liita ee gaaladu sameeyeen hadda la isku cadcadeeyo ay isticmaasho inay taqyiir khalqiga ilaahay ay ku samayso waxaa sharcigu u xaaraantimey laakiin wax badan oo quruxa oo sharcigu ku kuu baneeyey ayaa jira waddanka aanu ardayda ka nahay sacuudi arabiya markaad la sheekaysato dadka qaarkood oo guryo leh waxay ku odhanayaan bal aniga nin afkiisa igaga yidhi maalinta aan ugu farxad badanahay aan ugu caro badanahay wax maalintan xaaskayga xaflad geynayo ama aroos ha haatan wax kala haato leesh baan ku uri maxaa labadaas u keenay wuxuu niyo quruxda xaaskayga maalintaasaan arkaa horta waa mid marka marna waan farxayo markaan yaro eegana waan farxa markaan ogaado aniga dhibka guriga iga haystana waa naxa waa cagsi idin odhan maayo asbaabta yani waxaa laga yaabaa yani ma odhanaayo ama ka mid maaha asbaabta guryaha degenaanshahooda waxyaabaa ka qayb qaata in la dhaa waa inaan dumarka lala guursan taasi sabab maaha guriga istiqraarkiisa ka qayb qaadata sabab gurigu lidaatiha uu dumana maaha haddii ilaahay sharcigiisa lagu dhaqmayo waayo haddii ay darar tahay iyo dhibaato ay tahay ilaahay ma jideeyeen taas iyadoo warkeeda ku tiigaali maayo laakiin taqsiir badan baa jira oo waxa weeyaan dadka guryaha leh khaasatan dumarkaa lagaga cabanayo marka waa in dib la ysugu yaro noqdo bal waxaan odhan karaa min baabi alinsaaf guryaha marka ay joogaan hablaha aan wadaadada ahayn ayaa wax badan ku dhama hablaha wadaadada laakiin iyaguna daraf kalay tegeenoo dee tabarujkii suuqa agtooda mubaax ka ah marka walaalayaal diintu waa wasat gabadha muslimadda in shaarica markay u baxayso ay is asturto ayuu ilaahay waajib kaga dhigay laakiin gurigeeda markay joogto wax allaalo wixii quruxee sharcigu baneeyey way isticmaali karta marka waa intaana lagu dadaalo waxaanay ka mid tahay cadliga iyo waxa weeyaan waajibka ilaahay jala wacala uu faray bay ka mid tahay waxyaabaha runtii waxaashiruhuna bilmacruuf waxaa ka mid a inuu nabigu calayh salaatu wasalaam dumarkiisa la kaftami jiray mararka qaarkood yani waxaa dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani isagoo nebi maxamed ah alayhi salaatu wasalaam ayuu intuu ciidankii yidhi bal hadda hore u yaro socda ayuu caaisha ku yidhi kaale waynu beretamaynah waa nebi maxamed alayh salatu salaam isuu la beretamay markaasay ka dheeraysa muddo kadib ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii oo kale caaisha ku sameeyey isuu yihi maantana waynu beretamaynah deedna wuu waa markii bay tidhi caaisha dee aan maalintaa inan yar baan ahaay markaa waxoogaa hiliba yeeshay kadib buu nabigu ila egtay mar labaad bay tiri kasuu yihi kaale waynu beretamaynah markaasuu nabigu ka dheereeyey markaasuu yii tilka bitilka ama haadihi bitilka yani m isu tuur haddaba tii hore iyo tan rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu soo gaarsiiyey waqtiyada qaarkood ehelkiisa in isagoo jecel inuu iyaga ka farxiyo inuu caaisha radia allahu tacaala canha arkay inay jeceshahay nimanka xabashi la yidhaayo ciyaaraya dabadeedna uu nabigu ku uhi maad jecesha inaad daawato markaasa waxaan idhi way tihi haa ujeedadan lahaana bay tihi caaishii waxaan rabay dumarkii layla qabay inay warkayga maqlaan ya waxay tidhi caaisha radi allahu canha nebigu alayh salatu salam wuxu ui waaya dhabarkaygay soo taag intaan nebiga sidaa u cuskada bay tidhi ayaa nimankaas oo ciyaaraya daawanaya markaasuu nebigu wuxuu ku lahaa mar kasta ma ka bogatay oo ma dhammaysatay markaasaa waxaa lahaa yihi may anna waxaan doonaya dadku inuu qolo kale warku gaadho ma garatay caaisha radi allahu tacaala canha baa nebi maxamed uu taa u samaynaya inagana raggeenna qaarkood waxaa laga laayahay yani isagoo ilaahay wax badan u waasiciyey in waktiyada qaarkood ehelkiisa iyo carruurtiisa intuu qaado uu saaro oo bal uu ka yaro farxiyo eeb baynu u aragnaa dumarkuna iyaguna cagsigay marayaano waxaa laga yaabaa gabadha hadduu kuraa idinkeedu inamari maanta waynu israaxaynaa meelahasanu teginahay inay tiraa waaryaha dadka ka fadhiiso ya oy ti istiraha maadi aminka ninkaasun daba dhaqaaqi oo ya jafaafkan shira ka sheekeyn inay ka mid tahay marka yani tan noocaas ah waa in labada qof waa inay gaaraan heer kalsoonidoodu iyo ridaaga ama yani labada qof kalsoonidoodu isku kalsoon yihiin waa inay gaari karaan xaalad xataa ay kaftanka wadaagaan waana nebigu alayh isalaatu wasalaam raxmaddii u ahalkiisa kula noolaa xaqiiqatan haddaan mar laga sheekayn lahaa keliya nebigu caaisho calayhi salaatu wasalaam iyo nebigu soo wada noolaayeen ama nebigu uu dumarkiisa ula dhaqmi la jiray wax badan baa runtii laga faa'iidaysan lahaa oo hagaagi lahaa waxaan warkayga ku koobaya mawduucani waa mawduuc ballaadhan khulaasadiisu waxay tahay labada darafba waxa waajib saaran ah inay ilaahay ka baqaan gabadha muslimadahi waa in yani cafwan intaanan iloobin asbaab istiqraari buyuut wa salaaxiha waxaa ka mid a in gurigu guri ilaahay lagu caabudo uu noqdo ehelka joogaana dad ilahay caabuda ay noqdaan dad ilaahay caabudaya ay noqdaan ayaa daruuriya oo haddii guriga cibaado laga waayo dee macnaheed waxay noqonaysaa gurigu wuxuu noqonayaa guri shaydaan ka waageertay oo ibliis ka shaqeeyo ayuu noqonaya wuxuu ku farxana waxaa ugu fiican laba qof oo wanaag ku wada jooga inuu kala tafriiqiyo shaydaan walaalayaal waa in ilaahay laga baqo oo daraf walba darafka kale xaqiisa uu ogaado oo xaqiisa inuu siiyo uu isku dayo waa in ilaahay lagaga baqo waa inuu qofku ku dadaalo qanaacada iyo raalli ahaanshaha uu qofku ku raaliyahay wixii ilaahay u qadaray asmaa bintu abi bakrin waxay u dhaxday zubayr ibnu cawaam axadu casharati mubashariin biljana waxaynay la dhalatay oo dhalay abu bakar caaishanay la dhalatay yani waxay samayn jirtay gabadhaasi ninkeedu nin aada u qiiro kulul buu ahaa wa maca daalika guriga iyo beerta iyadaa ka shaqayn jirtay fardaha uu leeyahay ama faraska uu lahaana iyadaa calabkiisa siin jirta ka shaqayn jirtay ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood intuu soo maray uu isyidhi qaad oo ay tiri waxaan xasuustay kiiradii subeero waan baqay dabadeedna waan iska lugeeyey calceedi waan lugeeyey waan ka sheekay shalay tilmaamay faatima radia allahu tacaala canha inay cali nolol adag kula noolayd laakiin nolol shahay adduunyo uska geed baa ka maqnaaye aakhiradoodana dad u shaqaysta ayay ahaayeen oo ku dadaalay oo ku samafalay adduunyadoodana intii ilaahay siiyey ku qanacsan qanaacadu waa shay aada u qaaliya inaad ku qanacdo bimaa qasama allahu laka ilahay wixii uu kuu qeybiye aad ku qanacdo oo aad ku dadaasho inaad intaadaa ilaahay kaga baqato haddii adduunya walaal waxtaraysa nebi maxamed baa loo dhibi la alay salatu slam haddii adduunyo guryo iyo badnideeda guryo ku sugnaanayaan oo qoysasku ku dhisnaanayaan dee in misaad aragtay adduunyo iyo amwaal haystoo baaba'ay oo guryahoodii waxa weeyaan ay dumeen ama dadku ay ku sheekaysanayaan qanaacada walaalyaah lagu dadaalo alghina hina nafsi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi hodontinimadu waa qofku inuu laabta ka hodan yahay oo ka ka nagi yahay taasaa hodontinima adduunyo walayaan wax lagu qiimayni waxaan warkayga ku khatimi lahaa bal waxaad u fiirsataa gabadha umu sulaym umu sulaym radi allahu canha waa gabadh ka mid ah dumarkii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam mawqifkaa bal hadda u fiirso iyo dhaqanka gabadhaas ee dhaqm ay ninkeeda kula dhaqmayso waxaad ku miisaantaa dhaqankan inagu ku wada dhaqmayno waxay u dhaxday abu talxa waxaanad ogaataa meherkii adduunka ugu qaalisanaa gabadhaasa qaadatay umu sulaym abu talxa wuxuu wuxuu kuri waan waxaan doonay inaan ku gursado markaase waxay tihi adigoo kale lama celiyo waanan fi waanay fiicnaan lahayd inaan ori kuu noqdo laakiin gaal baa tahay anna gabadh muslimadaan ahay maxaad iga rabtaa buu ku yidhi inaad islaamtan doonaya meherkaana kaama raba bay tiri wuu islaamay yacni meher ka qiimo badan gabadhi helmayso inay ninkeedii muslim ka dhigtay qof dhan ilaahay gacanteeda kusoo hadeeyey weliba islaamkana uu nusreeyey abu talxa waxau dhalay inan yaroo aad u jeclaa oo nebigu la ciyaari jiray uu nebigu odhan jiray abaa cumayr maadaa facala nuqeyb maalin maalmaha kamiduu ilmi yaraa xanuunsamay abu talxana wuu maqnaa xanuunkii baa ilmi yaraa ku adkaaday ilmi yaraa wuu nafti baa ka baxday ilmaana aad buu jeclaa abu talxa way maydhay way kafantay yacni udug badan bay u marisay dharkii kafantay ku xidhay guriga meel kamid ay dhigtay waxay ku tiri dadkii guriga la joogay abu talxa wuu maqan yahay yani magaalada meel ka baxsan inuu ku maqan yahay cad markuu yimaado qof uma sheegi kara waxa dhacay qofna kuma odhan kara ilmahaagu u dhintay fa jaa abu talxa kaalan wahuwa saym isagoo daalan buu yimi oo sooman afurkiisii bay siisay cashadii bay u dhigtay jidhkeedii iyo nafteedii bay qurxisay cadar waxay haysatay bay marsatay markuu cashadiisii ka faaruqay ayuu abu talxa radia allahu tacaala canha ee uu soo tukaday intaana warkii ma maqal cid uma sheegin ayuu ehelkiisii u tegey markuu tiina dhammaystay ayay su-aashan weydiisay waxay tihi ya abaa talxa ara'ayta ahla beytin acaaru ahla beytin caariya fatalabahaa asxaabuha an yarudduunaha aw yaxbisuunaha abu talxa waxaad ka warantaa haddii reer reer wax ka ergisto oo aad wax ka soo caariyaysato reer qoyska yani jaarka ah oo hadhowto lagudhaha caariyadii aad naga soo ergiysatay miya u nasiib ma xaq waxaa lagugu leeyahay inaad bixiso caariyadii mise inaad diido markaasuu wuxu uhi bal yarudduuna maya way celinayaan waa inay celiyaan waxay ku tidhi ixtasib abaa cumayrin inankaagii abaa cumayr ilaahay agtiisuu tegey masiibadaas waa uu geeriyooday yacni masiibadaa waa inaad ku sabirtaa ammaanuu ahaa ilaahay kuu dhiibtay allihii ammaanada kuu dhiibtaa qaatay hadalka siday ka wada wacankaas riwaayad kale waxay sheegaysaa inay ku tidhi oo riwaayaadka ka mid ihi halka riwaayadan ay sheegaysa ixtasib abaa cumayri inay ku tiri inankaagii ilmahaagii caariyu ahaa ilaahay noo dhiibay waanu yani waxa weeyaan wou dhintay abu dalxa intuu qof cadhoodu cadhooday nebiguu tagay isagoo cadhaysa umu salama warkee umu sulaym warkeedii buu u sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yihi baaraka allahu lakumaa fii kaabiri leylatikuma ilaahay habeenkiina ha idin barakeeyo habeenkiina ilaahay ha idin barakeeyo ayuu ku yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam habeenkiina ilaahay ha idin barakeeyo markuu nabigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi habeenkii waxay gabadhii uur ku yani uur qaaday cabdullahi ibn abi talxa oo nebigu alayh isalaatu wasalaam faxamalat bicabdillahi ibn abi talxa xata ida wadacatu kana yawma saabic qaalat lii umu sulaymin ya anas ida bi hada sabiil markay umushay ayay dabeedna ilmi yaraa ku tidhi nebiga u gee oo anas u dhiibtay nebigu alayhi salaatu wasalaam timir buu qaaday dabeedna timirtii ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam intuu carabkiisa ugu calaaliyey ayuu afka u geliyey nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaan uga socdaa nebiguu kaftamay wuxuu yihi markuu arkay ilmi yaraa siduu timirtii u cunayo ayuu yidhi alla timir ansaar iyo timir maxaa kala haysta ya yani siduu timirta u jecelyay abat ilansaaru ilaa xub alansaar ilaa xub xuba tamr waxaan uga socdaa bal gabadhaa waxaad qiyaastaa qaabkay u dhaqantay iyo qaabka in badanoo innaga inaga mid a u dhaqmayso ilaahay walaal hayna waafajiyo in qof walba xuquuqda lagu leeyahay uu garto rag iyo dumarba hadalkana waa idinku dheereeyey subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wasala allahu wasalama wabaarak cala maxamed way jirta dabcan muxaadarada qaybo ka mid a ayaa wixii hadhay baa kollay beri tolana dhamaystiri doona